الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته su-aasha shaniyo tobnaad waxay leedahay waxaynu ogsoonnahay cadarku inuu dumarka xaaraan ka yahay marka ay nool yihiin kolle waxaa loo jeedaa inay cadar ismariso dibadda ay ugu baxdo ama rag ajanebi ah meel carafta cadarku ay ka gaarhi karto iyadoo ay joogaan inay cadar ismariso haddaba gabadhi haddii ay geeriyooto udug ma la marin karaa jawaabtu waxay tahay gabadhu haddii ay geeriyooto ragga ayay arrintaasi kala mid tahay udug waa la marin karaa waayo sababta loo diiday gabadha nooli inay cadar ismariso marka ay guriga ka baxayso ragga ajanebiga ah ay soo marayso ama ay marayso waa in arrinta noocaasi ahi ay xumaan sababayso in marka caraftii ragga ay gaadho xaggeeda ay soo eegayaan oo dee marka koowaad ba ay ku dhici karaan nadaradii ama eegmadii xaaraan tahayd kadibna arrintaa hadal uu ku xigi karo hadalkana waxyaabo xumaanoo kasii darani ay kusii xigi karaan marka waxaa loo diiday arintaasi sadan lidaraa'ici alfitani walfasaad iyadoo dadka laga xidhayo wadooyinka sharka iyo fasaadka iyo fitnadu ay usoo mari karto gabadhu markay geeriyoto haddaba ciladaasi meesha way ka baxday ama sababta noocaasi ahi oo gabadh markaa meyda oo la sido cid markaa hungureyneysa ama cadarkaa la mariyey sababtii ugu fitnoobaysaa ma jirto walihaada culimadu way isku waafaqeen gabadhu marka ay geeriyooto in cadarkii uduga loo marin karo oo ay ka duwan tahay markii ay nooleyd wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أيها الإخوة والأخوات تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته